bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur fayla waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo ahaan sheen ka door koron doorashada kulaas komida agarka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo geeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba ay ku bilaabatay midowda musharaxiinta oo kulan leh guddiga doorashooyinka heer federaal shiinaha oo ku hadlay taayaroonka soomaaliya ee la dagaalanka covid tomiyo sagaala ciidamada amisom oo howlgalmeyna baaris ah ka sameeyeen shabeellaha dhexe akhbaraadka banaanka dhegaystayaal duhurnimaadun radio baydhabo seenhaytiyo baan ka door kuroon hoogaga taalibaan oo gudaha angalay kaabuul duhur fayle dhegaystayaal waybo duhurnimo ahadeh taariikhdana iyo eta tumiyo shanta bilo siyeedaad labada kun labaatiyo kow kan taasi waxaana qodobadii warkaana duhurnimo ee idaacadda radio baydhabo ahaan shean ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duhur fayle dhegaystayaal magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yawaybaa ku bilaawday doorashada sida ku mid ah kuraasta agalka sare ee ku tirsan sideeda kursi ee agalka sare ka mateli doona dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya goobta doorashada yawayba goobro ku ahaa wasiiro ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga halinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya iyo hubno la socda iyadoo oo amniga magaalada baydhabo us-eeya ko-eed lanadkay ilaa limusharax iyo geeka ka tartamahayta sideeda kursi ee doorashadii ku socota caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee kumeel gaarka ee magaalada baydhaba waybana magacyadii shalayina kow xasan xuseen xaaji oo ah wasiir ka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya way la tartami doonee abdiraxmaan waybaa la tartamay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi lama cali sheekh maxamuud gacal iyo isuona la tartami doona cabdulqaadir yowsuun la tartami doona cabdulqaadir abdi axmed seddex abduli maxamed ibraahim xabsade waybaa la tartami doona cabdulaahi robow maxamed wareega koowaad ee kuraasta sideeda xubnood ee ku socoto doorashadii magaalada baydhabo iyo wayba kursigan koray ee doorashada ha ku baxeeya wasiirka ku guuleystay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda hilgaarsiinta xasan xuseen xaaji kaas oo saheli codad dirow ilaa toddobaati afar cod meelo musharaxii la tartamay ee cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi uu saheli tomiyo afar cod waybana halaabay sadde cod sidoo kale wayba helo dhow lasii gudagalay doorashada kursiga labaad ee doorashada geeka ku socota magaalada baydhabo waana ka tartami doonaan ali sheekh maxamuud gacal iyo cabdulqaadir cabdi axmed dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa geeka dhammaystirahay sideeda kursi ee layin xildhibaanada ee ka mitelo doona xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya midowda musharaxiinta oo kulunla leh guddiga doorashooyinka heer federaal wayba hadda hoolka hoteelka hoolka hotel jaziira ee magaalada muqdisho kulun onka socode midowda musharaxiinta madaxweynaha ooyo usoo komidaya musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle iyo hubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee uu hogaamiyo gudoomiyaha guddiga maxamed xasan ciro kaas ooyo unku hadalo doonan arrimaha doorashooyinka dalka kulanka oo ah ka wada tashi ayaa wayba diirada si gaar elanka saara doone obsada iyo midowda musharaxiinta kumuujihayaan xanaanka iyo ku bilowdan doorashooyinka agalka sare iyo in la horseeda doorashada agalka hoose si lami si in lamid noqona sadaha agalka sare iyo hadda ku bilaawatay musharax madaxweyne daahir maxamuud geele oo ka mid ah midowda musharaxiinta iyo kulan ka gobro ku ah iyo weybana lamada dhinah iyo isdhaafsana talooyinka eedan qabsoomowka door qabsoomowka doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyo in doorashooyinka iyo noqdan haano hor iyo halaale xubnaha midowda musharaxiinta oo kulan shalay anka furmi hotel jaziira ee magaalada muqdisho iwayba kulmo gaargaar ah iyo loleyina ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo beela caalamka wala dhegeystayaal warare ha ka kor wararkan iyo barnaamijyadana demba iyo ku dhegaysada doontaan kulankaasi guddiga doorashooyinka heer federaal iyo midowda musharaxiinta haddii ay bunaraal kunagda shiinaha ayaa weyba usu ku hadalay taageeradii soomaaliya ee la dagaalanka covid tomiyo sagaal shirjara iita oo hayo saxaafadda shiinaha anqobodeng dhismaha safaaradii oo ka yaala magaalada muqdisho ayaa ku ka hadleen khatarta caalamka use weli ka haya cudurka covid tomiyo sagaalaha oo haifba ahaya nooc lankasawa delta iyo sida lanku baahanya in la ka hortaga noocaasi saddexaad ee daltaga qoraalha shirjara qoraal shirjoho jaraa'id ah ee qoraalka shirjoho jaraa'id ee safaaradda shiinaha ee suxufiyiinta lanqeybi yawayba ku xusnaayay in qaaradda afrika wajahay khatarta kumawjada saddexaad ee covid tomiyo sagaal the tit covid nineteen wave dowladda shiinaha yawayba taageero iyo taakulayn iyo siyaase dalalka afrika ooyo ka jarta soomaaliya safaaradda shiinaha yawayba kale oo shirsho jaraa-iida iyo ku ka hadleena sido iyo onkagohonta in iyo taageeraha ku jeystan meela usa asal ahaan ku curdiisi ha ku bilowday covid tomiyo sagaal waybana gaashaanka iyo kudhufdan eedeymaha dalalka reer galbeedka ee farti qodahaya in shiinuhu usa bilaawi xanuunka qeyb xanuunka covid tomiyo sagaal oo ay xanuun ku cusub dalka shiinaha ayaa wayba muddadii usa socday shirka toddobaatan iyo saddexaad ee golaha caafimaadka adduunka wayba yo ankabaaqina hay-adaha caafimaadka adduunka ee w hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o in si dhow lala shaqeeya dalalka iyo ururada caalamiga sidii lanka aqoonsada lahaya meelaha us asal ahaan ha ku bahi marka hore cudurkan covid tomiyo sagaal ee hadda in badan laka eedayahay in usu ku dambeeya habahowshaya dalka shiinaha taas ayaa safaaradaha shiinaha iyo dalalkan ka leeyin gebi ahaanba ha ka horjeesaday ciidamada amisom oo howlgalmeyna baarise ku sameeya shabeellaha dhexe ciidamada burundi ee ku tirsan howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa saacadoogii laha dhaafi wayba howlgalmeyna baarise iyo ka sameeyana magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ciidamada ah ayaa si gaar ah weybayo howlgalka miina baarista iyo-on ku sameeyana wadada iskiraasa garoonka diyaaradaha jowhar iyo magaalada jowhar weybana warar habaha iyo sheegahayna in amisom laka sheegay in la qarxiyey inyo qarxeedii miidhooyin wadada laka duugi wadadan dhexeyta garoonka diyaaradaha jowhar iyo magaalada jowhar iyo weybaha dhowr jeer qarahyo miine lakala fiirsay ciidamo ku tirsan haan dowladda iyo haan amisom oo waddadaasi ku socdaalay meelo dhegeystayaal warka duhurna baysinku dhegeysta ay taagna weybwa idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka hoogaga taalibaan ah oo gudaha angali kaabul weyba jare warar sheegay warar sheegahay in ururka taalibaan iyo gudaha angaleen caasimada afghanistan ee kaabul ururka taalibaan iyo horeeyaha holeeyaha qarka ansaaranay inguusa dib an la wareega gacan ku haynta wadanka afghanistan hilla magaalada caasimada ee kaabul iyo hadda ee tah magaalada keliya ee weyn iyo dowladda gacanta ka hayta qabashada jalaalabad iyadoona waldagaaleh usa unkudhin ayaa weyba magaalada caasimada ee kaabul kadhikaase magaalada keliya ee weyn ee dowladda iyo gacanta weli ka hayta weyba hadaba socotee markii sabtidii iyo ciidamada dowladda kala wareegeen magaalada waqooyiga kayaala ee maza shariif warkii dhegaystayaalaha duhurnamaadun idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo aysiin kula socoteen antaya ninka egiya wararka duhurnamaadna waa intaasiin ku jeedaya anigoo saciid maxamed nuur sabriye meela qaybta farsamada infidhi daygadaha warka hawada ka jaray saaxiibkay borow warkan dhegaystayaala kale lamadan timar kale hawada dib oon kulamaana saas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu